walaalkaad nagala socotaan waa tahartii biya isaguna ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya qodiga caalamka ee abiy axmed ayaa markii u horreysay daboolka ka qaaday inuu gebageba ku dhow yahay soo saarista gaasala bilkhamiiso ee agaagta dowla deegaanka soomaaliya galbeed kaasi oo si qarsoodi looga faahfaadhayo deegaanka shilaabo ra-iisul wasaare abiy ayaa sheegay in qorshaha soo saarista gaastaasi ay gebi ahaanba ahayd mid qarsoodiya oo loo qadayay si dahson oo dadka laga sheelayay si aan weeraro loogu soo dhadhaarin wuxuu sheegay inay leeyihiin reeraha xabuusheed cadow iyo nacab aan yarayn oo doonaya inay kala dhantaaleen qorshe kasta oo ay ku gaadhayaan horumar iyo weliba xiigsi ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa biniixiyey booqashadii uu kala hore booda ku geliyey dowla deegaanka soomaalida lagu seebiyey inay daaran tahay qamadiga laga beero kililka shanaad ay ahayd gebi ahaanba mid bulshada indhaheeda laga leexinayay qorshaha dhabtaa iyo runtaa ka jirta deegaanka amaba ay majaagu boqooleen wuxuu tibaaxay inuu dhowaan dadka u sheegay ama dhegta u saaray inuu dhulka soomaaliya galbeed ugu jalbaasiyey si uu u soo indhaindheeyo biyo xidhan deegaanka laga yegleelay iyo weliba waxoogay qamandiya oo majaa laga beeray taasoo gebi ahaanba ahayd buu yidhi adur yahaw dalamaaga waxau intaa ku sii daray in isaga oo ka warwareegaya in la weydiiyo muxuu u tegey kililka shanaad uu dadka ku wargeliyey inuu u gaadhay beeraha qodaalka ee qabandida laga beero haddii laga tegi waayana uu hadda dhammaad ku dhow yahay ga'sa laga soo saarayo deegaanka soomaali galbeed taasoo loo sheelayay inaan la soo weerarin sidoo kale waxa uu sheegay in marka uu isku soo laabto ama uu baarlamaanka etoobiya fasaxa ka soo noqdo ay noqon doonto markii koowaad ee ay reeraha xabuusheed gaasdala bilkhamiiso u dawdabi doona suuqyada careedaga hadalka ra-iisul wasaare abiy ayaa iman ayo xili maalmihii lasoo dhaafay ay si weyn u baahday in dowladda etoobiya ay ka laabatay qorshaha gaasta looga soo saarayo dowlad deegaanka soomaaliya galbeed iyo dhuuntii laga dhoobinayay oo noqonaysa jamhuuriyadda jabuuti